ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومراد الأصوليين العقاب الأخروي زيادة على عقاب الكفر ولم يتعرضوا يعني مركا أمي تعرضين للمطالبة في الدنيا وهذه طريقة فاسدة أوقعهم فيها قول الأصوليين فائدته مضاعفة العقاب في الآخرة وهو صحيح ولم يريدوا به أنه لا تظهر فائدة الخلاف في خطاب الكفار بالفروع إلا في الآخرة بل هو جواب عما التزم الخصم في مسائل خاصة لا تظهر للخلاف فيها فائدة دنيوية كالزكاة ونحوها وذلك الأمر الخاص ولا يستلزم من ذلك عدم الفائدة مطلقا فإن الفقهاء فرعوا على هذا الخلاف أحكاما كثيرة تتعلق بالدنيا البحر المحيط مجلد الكوات صدح بقول يلحي اللبات هذا الكلو كاشبها وحشيغي أرتود أبو مظفر السمعاني وعلماء قرني الشنات كمدة oo markaysagaa shaaficiyada markaa culammadeedii ka mid ah ayuu isaguna wuxuu ku sheegay qawaadicul adilla oo masaa'il badan inay ka dhalanayso markaysagaa uu tilmaamay oo furuuc ay ku dhisan tahay uuna wax ka misaaliyey mujalladka koowaad ee markaa qawaadicul adilla fi usuuli fiqhi laba boqol iyo afar ilaa laba boqol iyo shan hadalkaaska la mida waxaa sheegay nihaayat usuul sharxu minhaaji usuul ayaa markaa isaguna markaa sheegay isnawi sheikha la yidhaahdo ayaa isaguna ku sheegay mujalladka koowaad boqol iyo koob iyo toddobaatan ilaa boqol iyo laba iyo toddobaatan mid kaa la mida waxaa sheegay taajiddiina subki kitaabkiisa le alibaaj sharxulminhaaj buu ku sheegay mujalladka koowaad boqol iyo shan iyo siddeetan ilaa boqol iyo lix iyo siddeetan khulaasada hadalkoodu waxaa weeye arrinkaasi waa aglabi ee masaa'il badan iyo furuuc badan oo ku dhismaya waa jiraan furuucda ku dhismayana waxay ka misaaliyeen alaaqii markaysaga furitaankii uu gaalku wax furayey yani dihaarkiisii yani markaa alaaqiisii in la fulinayo umuuro badan oo markaysagaa baabkaa ku saabsan baa ku dhismaya waxaa kale oo ku dhismaya sidaas si la eg furuucda ku dhismaysa waxa kale oo ka mid ah khamrigii dimiga ma la daadinaya ma laga burburinayaa haddii markaa laga daadiyo markaysagaa ma loo qaandhabaya mise looma qaandhabayo haddii la yidhahdo gaaladu markaysagaa yani furuucda shareecada mukalaf bay ku yihiin waxay noqonaysaa inaan waxba loo qaandhabayn khamrigaas markaysagaa laga burburiyey laga daadiyey aalaatulmalaahiga laga burburiyey waxyaalaha noocaas ah inaan wax markaysaga markaa damaani inaanu ka imanaynin haddii la yidhahdo laakiin mukallaf kuma aha waxaa ka dhalanaysa in dimigii loo qaandhabo waayo markaysa waxaan markaa waxaa yani magan buu muslimiinta u ahaa markaa wax tacaddi ku ah yani oo aan gar loogu lahayn in lagu sameeyo markaysaga ma aha inuu qarsado markaysaga aanu muujinin iyo waxyaalaha noocaasa mooyaane in waxa weeye ayaa markaa la amrayaa laakiin waxa weeye haddii laga daadiyo waa loo qaandhabaya furuucda ku dhismaysay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah gaaladu haddii maal muslimiintu ay leedahay ay qabsato oo gacantooda ay gasho istiilaaga ay qabsatay ma ku mulkiyayaan oo haddii markaa hadhow muslimiintu ay ka haniimaystaan haniimo gaaladun laga helay miyay noqonayaan oo dabeed markaa sidii haniimada loo qaybinaya loo qaybinaya mise waxa weeye markaa kuma mulkinayaan istiilaaga iyo qabsashada ay xoogga ku qabsadeen ee haddii markaa la qabto maal qasbi iyo boob lagu haystay bay noqonayaan dabeedna ciddii lahayd baa loo celinaya labada waa iyama haddii la yidhahdo furuucda shareecada mukallaf bay ku yihiin waxaa ka dhalanaysa maalka muslimiinta inaynan mulkinaynin ayaa ka dhalanaysa sidaas aawadeedna qasbi inay ahayd oo ku maqnayd ciddii lahaydna in loo celinayo ee aan markaa qaniimada la qaybinayo ka mid noqonayn haddii la yidhahdo furuucda shareecada mukallaf bay ku yihiin waxay noqonaysaa waa in la yidhaahdo way mulkiyeen hadda waxa weeye xoolahan iyo inay ku muuqan yacni waa cayntii maalkayga waxbaha o dhan ma maalkan gaalaa mulkiday yacni markaa way yeelatay xaq ahaan bay u yeelatay markay mulkiday dabadeedna waanu ka dhacsanay haniima weeyaan dadkaasaad ka mid tahay waxaad haniimadaa ka heshuun baad leedahay sidaasay markaysa waxaad markaa noqonaysa marka furuucda ku dhismaysay noqonaysa ayaa ka mid noqonaysa marka masaa'il badan ba calaa kulli xaal saas ugu dhismaya sidaas aawadeed halkeeda loo raajaco laakiin aglabi ahaan baa laga tilmaamaya baa la yidhi marka leeyahay laa tadharu faa'idatuhu ila fi laakhira sidaas marka la leeyahay qowlka odhanaya waxa weeye manhiyaadka waxaabaa lagu kelifay awaamirta laguma kelifin ictiraad baa lagu soo arooriyay ictiraadku waxa weeye waxaa la yidhi awaamirta qudheeda waxaa jira waxaan niyo loo shardinin marka maxaa iyada u haleeshiin weydee ee ugu dari weyday in lakumaydaan darin ama waxay noqonaysaa cilladaa wax ku cilaysa inay tahay cillo jaban inuu noqoto ama inay noqoto cillo saxiixo ay keensato markaysaga waxyaalaha awaamirtii aanaan loo shardinin qasdiga loo shardininna in ayadana markaysaga ku dartaan oo waxyaalaha wadaa'icda la celinayo duyuunta la gudayo yani xuquuqda la bixinayo waxyaalaha noocaas oo dhan yani markaysaga waxaan xuquuqda markaa zekada oo kale markaysaga iyaga lagama dalbayo oo marka ahlu dimihii oo kale muslimiintu ma odhanaya zekadii soo bixiya ma odhanaya waayo sunnadii muslimiintana markaa iyo siiradoodiina markaysaga may ahayn nebiguna sala allahu alayh wasalam yani marka gaaladii mucaahidiinta u ahayd xataa ma odhan markaysagaa keena khulafadii markaysagaa raashidiintu kuma odhan markaysaga waxan markaa yani ahlu dimmihii kumay odhan waa inaad zakada bixisaan marka sidaas aawadeed arrinkaasi waxay tahay masaa-isha laga istisnoonayo laga reebayo ayay zakadu ka mid tahay sida hadalka sarkashiba ka arkayseen waxa uu yidhi markaa shiikhu falkhulfu markaa khilaafo fi sixati sixada ku saabsan waajibin waajibku inuu takliifku inuu asaxayo walwuquuc iyo dhicitaan takliifku inuu dhacayo liamri man kiibuu usugnaaday arrinka kiibuu usugnaaday kafara gaaloobay bilfuruuci furuucda ka gaaloobay haaliuhaa aqwaasha keeda saddexaysa labada kale waa laba qowloo ilaaqaya qowlka saddexeeye had iyo jeer waa qowl mufasil ah alwuquucu waa dhicitaan takliifku u dhacay fi nahyi nahyiga gudihiisa uu ku dhacay yuraddu waa la radinayaa qowlkaasoo waxaa lagu ictiraadayaa bimaa ay biladii ki iftiqaaruhu baahidiisa ila qasdi qasdiga uu u baahan yahay infaqada u weysmay oo uu meesha ka baxay wixii markaa aan niyo loo shardinin sida markaa duyuuntii la gudayay ama wadaa'icdii la celinayay wixii la mid ah iyaduna waa cilladu waa la mid ee maxaa loogu kalifi waaye wa qiila waxaa la yidhi fi lmurtadi yani markaysa wa markaa takliifku wuxuu ku ansaxayaa murtadka laakiin kaafirka asligaa maya fatacdiibu markaysaga cadaabista yani iyo wataysiiru fudaydinta iyo watarkiibu jeclaysiintu calayhi waxay ku dhisan tahay khilaafka markaa lasoo sheegay ayay ku dhisan tahay wacallala almaanicu bitacaduri wa huwa mushkilun lada almuxariri wacallala wuxuu ku cileeyey almaanicu yani markaa shiikhii mancinayee diidayey bitacaduri markaa yani markaa inay suuro geli weyday buu yani markaa ku cileeyey oo markaa iyagoo gaalo ah inay markaa la yimaadaan waajibaadkii shareecada waxa weye waa arrin mutacadir aan dhici karin wa huwa mushkilun arrinkaasi mushkil weeye waa arrin ishkaal le lada lmuxariri shiikhii masaa-isha taxriirin jiray ee xaqiijin jiray agtiisa qaraafi buu u jeedaayey fii kaafirin gaal gudihii yani markaa ay fii shani kaafirin gaal xaalkiibuu markaysa waxaan markaa mushkil ay ku tahay gaalkaasoo aamana rumeeyey mutlaqan yani markaas xaaluu yahay markaa ama iimaanan mutlaqan iimaan mutlaqa rumeeyey iimaan mutlaqa oo bimacnaa daahiran wa baatinan rumeeyey wa fii man kufruhu iyo kee kufrigiis iyo gaalnimadiisu ay tahay ficilun ficil ay tahay ka ilqaa musxafi sida musxaf in lagu tuuro ay fi najaasati aw fi lqaaduraati qurunka ama najaasta in lagu tuuro wra'yu cindii wara'yu ra'yigu cindii agtayda an yakuuna almudraku waa inuu ahaadaa markaysaga yani shayga la haleelaye wax lagu cilaynaya nafya qabuuliha aqbalaadeeda markaysaga in la nafyinayo fadaakaasi mushtarakun waa mid marka mushtarakoo la wadaagayo aqsaamta iyo anwaacda kufriga dhammaantood waa ka dhaxeeya yani cadamu lqabuulku waxa uu inagu tilmaamay culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen ninkan gaalka ahi waxa uu ku mashquulsan yahay oo xubnihiisi ka wada buuxaan gaalnimadii markay maadaama gaalnimadii ka wada buuxaan boosuu daaca ku sameeyaaba ma dhinna tif wey isagoo horta waxaan ka buuxa iska quba mooyaane yani maba markaysaga lamaba iman karayo markaysaga waxaan markaa cibaadaadka la iman kari maayo waaba mutacadiro waa shay aan suuroobi karin qaraafi sheikha la yidhahdaa wuxuu yidhi oo hadduu mid kaleba tacaduro bal gaalkii afka iyo qalbiga labadaba ka rumeeyey abu aalib oo kale u jeedaayey afka iyo qalbigaba kii ka rumeeyey laakiin markaa waxa weeye ku gaaloobay inuu shareecadii inuu u hoggaansamo inuu aqbalo taas marka waxa weeye markaa diiday iyo ka markaa kufrigiisu uu yahay musxaf inuu qaaduuraadka ku tuuray dee waxa weeye shay juz-iya ka dhacay intii kaleba marka isaga iimaan baa ku jira marka maxay markaa taasba ishkaal bay ku leedahay ishkaal bay leedahay laakin calaa kulli xaal mas'alada yani waxa ay tahay yani kufrigu waa isjiidanayaa oo qofku markaysaga iimaan sharciya inuu muumin yahay yani ma suuroobi karto isagoo waxa weeye markaysaga kufri akbara la yimi yani inuu haddana markaa noqdo muumin yani qalbiga muuminka ah ama afka iyo qalbiga mid muuminka ah ma noqon karo ma noqon karo marka iimaankaas iimaan sharciya ma aha wamaa yuuminu akarum billahi illa wahum mushrikuuna waxaa looga jeedaa siday ahlucilmigu caddeeyeen yani shanqiidina uu kitaabkiisa abwaaulbayaanka ku caddaynayo waxaa laga tilmaamaya iimaanka aayadda lagu sheegay iimaan lugawiya weeyaane iimaan sharciya ma aha ila iimaanka sharcigaa iyo kufrigu isuma iman karaan kufru akbar iyo iimaan sharci ma kulmi karaan oo meel kuma kulmi karaan mar haddaynay sidaas u kulmi karin iimaanka aayaddu sheegtay waa iimaan lugawiya ahlucilmigii horena qaarkood baa sidaa sheego sacda taftazani shiikhii loodhan jiray ee markaysa waxaan markaa shaaficiga ah ayaa isaguna markaysagaa sheegay oo ku tilmaamay waxa weeye iimaankaasi inuu iimaan lugawiya yahay iimaan sharciya markaysagaa inaanu ahayn markaa sidaas aawadeed yani ima yani imaam ibnu xasmina waxa uu ka odhanayaa fisalka cidda tidhaahda gaaladu waa mu'miniin dabeedna tidhaahda waxaan uga jeeday mu'minun bitaaquut baan uga jeeday ama mu'minuuna bitawaaqiiti baan uga jeeday dawaaqiiday rumaysan yihiin waxay markaa u odhanayaa waa gaaloobeen ciddaasi saasuu ibnu xasmin odhanayaa markiisa waxaan u tilmaamaya arrinka noocaas inaanu khilaaf lahayn saasaan filaya inuu khilaaf la-aan kusoo naqlinayo marka waxa weeye gaalada in iimaan sharciga loo sugo yani wax saxiixa ma aha warkaasi waxa weeye war aan jirin weeye marka sidaas aawadeed waa khata fi kafirin aamana mutlaqan yani marka iyo ka kale iimaan sharciga inta kale ugu jirana wax jira maaha marka waxa weeye marka kufri maadaama uu ficilkiisa ka dhacay way laasimsanaysaayoo qalbigiisana kufrigu waa ku jiraa xubnihiisa kalena waa ku jiraan marka kollayba kufrigu waa ku mashquulsan yahay marka irja baa ku jira erayada noocaas oo kale ah marka waxa weeye oo ay markaa cabsan tahay marka arrinka laakiin aan loogu cilaynayo ee cillada dhabta ay waxa weeye ee saxda ahi waa in la yidhaahdo waxaan gaalada la odhanaya idinkoo gaala ah markaa la kaalay ee waajibaadkii shareecada waan laga aqbalaynin arrinkaasna waa arrin anwaacda kufriga o dhan ka dhexeeya waman manacahum an tuqbala waman manacahum an tuqbala an tuqbala minhum nafaqaatum ilaa anahum kafaruu billahi yacni ka uma diidin inay marka waxa weeye nafaqaadkooda in laga aqbalo wax kale ma diidin kufrigay la yimaadeen keliyaa diiday marka waxa weeye inaan laga aqbalaynin ayaa cillada markaysagaa dhabta ay tahay mudraguna wuxuu noqonayaa almucallal wacallala wuxuu kumaa marka cileeyey almaanicu kii diidayay wuxuu ku markaa yidhi waxa weeye gaalku markaa mukallaf kuma aha bitacaduri cudurtow markaa inay mutacadirto inay suuroobi karin inuu waajibaadkaa la yimaado oo sharaa'icda tafaasiisheeda inuu la yimaado maba dhici karta buuli wa huwa mushkilun arrinkaasi waa mushkilo waa arrin ishkaal leh mushkil bimacnaa waa arrin khafiya weeye ashkala bimacnaa shaygu wixii ashkaashiisa ahaa buu dhex galay hamzadu waa lidukhuul ashkala ay bimacnaa dakhala fii ashkaalihi wixii isaga la nooc ahaa buu dhex galayoo laga saari waayeyo yani markaysaga waa wax khafiya oo qarsoon macnahaasaa laga tilmaamay fii kaafirin gaal markaysa waxaan markaa lada lmuxariri shiikhi markaa masaa-isha taxriirin jiray taxqiijin jiray agtiisa ayay markaa mushkil ka tahay fii kaafirin ay fii shaani kaafirin gaal agti gaal markaa yani shaanigii gaalkaasoo yani aamana rumeeyey mutlaqan a imaanan mutlaqan bimacnaa qalbiga iyo afkaba ka rumeeyey u jeedaa wa fii man kufruhu iyo cidda markaa gaalnimadiisu ay tahay ficilun ficil ay tahay ka ilqaa musxafi sida musxafka in qaaduuraadka lagu turo iyo najaasaadka wa ra'yu ra'yigu cindii agtayda an yakuuna waa inuu ahaado almudraku macnaha la haleelayo wax lagu cilaynaya nafya qabuuliha aqbalaadda waxa weeye in la diidayo oo gaalnimada ay la yimaadeen darteed baa loo diidaya aqbalaadda laga aqbalayo fada arrinkaasi mushtaraku anwaacda kufriga o dhan waa ka dhexaysa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allahu ala muxamedi wala ali muxamed qala lmusanif raximah llah تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات waxay kusii tacalluqdaa mas'aladii inoogu dambaysay oo ku saabsan gaalada in lagu kallifaa furuucda shareecada ma bannaan tahay mise ma bannaana raajixuna wuxuu ahaa jamaahiirtuna ay qabeen inay bannaan tahay ayaa raajix u ahaa jamaahiiru ahlicilmina ay qabeen markaa culammada marka odhanaya ma bannaana qaarkood waxay ku cilleeyeen oo yidhaahdeen waxaynay u bannaanayn kaafirka ama gaalku laysa ahlan lilcibaada cibaado ehel uma aha oo isagoo gaalnimada ku sugan cibaadadii ma gudan karo mar haddii waxa weeye qudradii aynay dhammaystirnayn oo sharci ahaan inuu u gutaa aynay u bannaanayn cibaadadii isagoo gaalnimadiisa ku sugan inuu soo islaamo mooyaane si kale aynay ugu bannaanayn waxay noqonaysaa inaanu mukallaf ku ahayn culammadii taas waxay ku soo arooriyeen mas'alo la mid a waxayna mas'aladu u noqonaysaa baa la yidhi yacni shardiga sharciga ahi ma yahay takliifka sixadiisa mid shardi u ah ma yahay oo takliifku inuu asaxo shardi ma u noqonaya waxay yidhahdeen taa waxaa la mid a mas'alada a sheegteen oo tidhahdeen ehel cibaadada umaah oo xaalkaa uu gaalnimada ku sugan yahay ma gudan karayo ilaa uu soo islaamo cibaado ma gudan karayo waxaa la mida ninkii janaabada qabay isagoo janaabo qaboo aan maydhan inuu salaad tukadaa uma bannaana mar haddii isagaan yacni janaabo qabo oo aan markaa yacni soo maydhan aanu tukan karaynin waxay noqonaysaa oo iyadana keensanaysaa inaad tidhahdaan mukallaf salaaddii kuma aha ilaa uu soo maydho mukallaf kuma aha taana waxay odhanayaa ma jiraan marka masaladaasaa lagu soaray taasuu inoo sheegaya takliifu man kii markaa kalifaadda lagu kalifayo axdatha yacni dahaaro jabay oo dahaaradii ama tii yaraydii ama tii weyneed marka ay ka jabtay bisalaati salaada lagu kelifayo mujmacun calayhi waa mid laysku waafaqsan yahay lada diqaati culamada lagu kalsoon yahay agtooda waa laysku waafaqsan yahay wax khilaafa ma laha marka kaasba janaabada qabaa ama kaa waysada la'i ilaa uu markaa soo dahaaro qaato iyadaan salaadi ka asaxaynin ayuu haddana salaadiina mukallaf ku yahay salaaddu waxayna la'aanteed asaxaynin inuu la yimaado mooyaane oo dahaaradii ahna iyadan uu mukallaf ku yahay oo waxaa lagu odhanayaa inaad inaad salaada tukataa waajib bay kugu tahay inaad soo weysaysato si ay salaadu kaaga asaxdana iyadana waajib bay kugu tahay oo lama odhanayo ilaa inta aad ka soo weysaysanayso salaadu kuguma waajibine weysuunbaa kugu waajiba saa la odhan maayo ama maydhuunbaa kugu waajibe yacni markaa salaadi hadda kuguma waajibaha laakiin markaa dahaaradu ku soo dhammaystiranto markaasay kugu waajibaysaa la odhan maayo takliifu man kii markaa kalifaadda lagu kalifayo axdatha dahaaro jabay sida kii markaa janaabada qabay ama kii wayse jabay oo kale bisalaati salaada lagu kalifayo mujmacun calayhi waa mid la isku waafaqsan yahay lada siqaati culamada lagu kalsoon yahay agtooda marka mar hadday taasiba tahay mid la isku waafaqsan yahay oo bannaan tan kale u dhigga ahina ha bannaanaato oo ah gaalkii in salaaddu waajib ku tahay cibaadaadku waajib ku yihiin sharaa'icda markaa yacni tafaasiisheedu waajib ay ku tahay yacni waxaynay ku asaxaynin cibaadaadkaasi inuu la yimaado mooyaane oo ah islaamnimana iyaduna waajib inay ku tahay wa rabduhu xidhitaanka lagu xidhayo takliifka bilmuujibi wixii waajibinayay alcaqliyi caqliga loo nisbeeyey xatmun waajib weeye waajibkaasoo qad ataa yimi biwafqin yacni itifaaq ku yimi iswaafaqsanaan la ysku waafaqsan yahay wifaaqaasoo jeliyin yacni markaa daahir ah oo muuqanaya waxau inoo tilmaamayaa kaas hore ee inoogu sheegay beytka hore waa shardiga sharciga ah oo wixii sharcigu uu shardi ka dhigay sida dahaarada iyo wixii la midkaa weeye laakiin shardi caqliya wixii ah iyada markaa takliifkii ma bannaan yahay iyadoo shardigii caqligaa maqan yahay mise takliifkii ma banaana shardiga caqliga wuxuu noqonayaa qofku inuu ficil la yimaada ma suurowdo inuu nool yahay mooyaane marka noloshu waxay tahay shardi caqli ah caqligaa lagu garanayaa inaan ficil ka suuroobaynin oo inuu salaad tukado ama wax kala sameeya inaanu ka suuroobaynin isagaa noolay waxaa kale oo shardigaa sharcigaa la mid a khitaabka inuu fahmo yacni khitaabka yacni fahamka marka uu fahmayo waxaa shardi u ah markaysa waxaan markaa nolosha ayaa shardi u ah marka inuu wax garto inuu wax sameeyo inuu wax fahmo midnaba ma suurtoobi karto isaga oo xayaata mar kale mooyaane sidaas aawadeed shardigaas sharciga ah iyada inuu takliifka shardi u yahay oo takliifkii ku xidhan yahay oo aan la odhanaynin sida shardigii sharciga ahaa isagoo maqan yahay buu qofku mukallaf yahay sidii loo odhanayay aan loo odhanaynin yacni shardigii caqliga ahaa oo maqan baa qofku mukallaf yahay aan loo odhanaynin ayuu inoo tilmaamaya culamaduna taa isku waafaqsan yahay oo qofku inuu xayaato leeyahay oo caqli leeyahay takliifkii iyadu shardi bay u tahay la'aanteed wax takliif la yidhaahdaa ma jirto wa rabduhu takliifka xidhista lagu xidhayo bilmuujibi wixii waajibinayay ama sababayey waa shardiya sababkuu doonaha noqdo alcaqliyi caqliga loo nisbeeye aan sharciga loo nisbaynin xatmun waajib weeye qad ataa waa yimi wujuubkaasi biwafqin markaa itifaaq uu ku yimi itifaaqaasoo jeliyin markaa daahir oo muuqda oo culammadu isla wada ogol yihiin shardiga caqligaa ilaa la helo wax takliif la yidhahdaa inaanu jirin dukuulu dii karaahatin kii karaahada u saaxiibkaa gelitaanka uu soo gelaayo fii maa fi ladii kii umira la amray bihi isaga la amray bilaa qaydin markaa qayd lagu qaydayo makruuh inaanu soo gelin la'aanteed wa faslin labada jiho inayna kala baxaynin la'aanteed qad xudira waa la xaaraantinmeeyey waa la manciyey bimacnaa wuxuu inoo tilmaamayaa shayga ma'muurkee la amraya haddii juz'iyaadkiisa qaarkood ay manhi yihiin ama juz'iyaadkaasa qaarkood ay makruuh yihiin amarkaana aan lagu qaydin waxaan makruuh ahayn aan lagu qaydin ma soo gudagelayaa mise ma soo gudagelayo khilaaf baa ku sugan bacdu ahlicilmi baa waxay leeyihin waa soo gudagelaya bacdi kale waxay leeyihin maya ma soo gudagelayo waxa uu maray ra'yiga jamaahiirtu ah inaanu soo gudagelayn haddii waxa weeye shaygaasi uu makruuh yahay ma soo gudagelayo amarkii mutlaqa ahaa ee aan karaaha la'aanteed ku qaydnay ma soo gudagelayo oo ma noqonayo inuu yacni shaygaasi asaxayo markaa ma noqonayo oo ku guda jiro yacni amarka uu ku guda jiro haddii amarka lagu qaydo makruuh waxaan ahayn iyada waa laysku waafaqsan yahay inaanu amarkaas soo gudagelin amarkii baa lagu qayday wax aan makruuh ahayn inaanu soo gudagelayn kii makruuha ahaa yani inaanu soo gudagelayn waa laysla ogolyahay khilaafku ma sugna itifaaq baa lagu soo noqliyay haddii labada jiha inay kala bixi karayna ee luzuum ka dhaxeeyana iyadana inay soo gudagelayn waa laysla ogolyahay haddii labada jiha kala bixi karto jihada nahyi uu ku soo arooray iyo jihada amarku ku soo arooray hadday kala infisaali karto xaalka noocaasa amarkii aan lagu qaydin makruuh waxaan ahayn ma soo gudagelaya mise ma soo gudagelaya bacdi culammada ka mid a waxay yidhahdeen waa soo gudagelaya qolyaha xanafiyada ayaana ka mida qolyaha sidaas ku tegay culammada badankooduna waxay yidhaahdeen ma soo gudagelayo ayay yidhahdeen waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan uuna shiiku hadda ku tegey misaalkay ku caddaan doontaa beydka dambe uku sheegi doonaa dukuulu dii karaahatin kii karaahada u saaxiibkaa gelitaanka uu soo gudagelayo fii maa ay fi ladikii ee gudihiisa uu soo gudagelayo umira la amray bihi isaga maagaas bilaa qaydin qayd lagu qaydayo waxaan makruuha ahayn la'aanteed wa faslin labada jiha inay kala infisaali karto oo kala bixi karto la'aanteed qad xudira waa la manciyey fa nafyu sixatin sixa markaa nafyiga la nafyinaya iyo wa nafyu lcajri ajar in la nafyinayaa yejrii waa dareerayaa waa ku soconayaa fii waqti kurhin waqti karaahiya oo lisalaati salaada u sugnaaday wa in yakun amru hadduu amar ku yahay infasala mid ka soocmay can innahyi xagga nahyiga mid ka soocmay hadduu yahay faalficlu ficilku itasala waa xidhiidhay bisixati buu la xidhiidhay laljri ajar lama xidhiidhin oo qofku maajuur ku noqon maayo waa ka asaxayaayo waxa ka dhacaysa waajibkii baa ka dhacaya wuxuu inoo tilmaamayaa miaal uu ka bixinayo mas'aladii uu beytka hore inoogu sheegay misaalkaasi waxa weeyaan waktiyada markaa makruuha ah oo salaada in la tukado sharcigu uu nahiyey oo axaadiistu ay nahiday sida markaa yacni casar dabadii iyo qoraxdu marka samada bartankeeda ay taagan tahay iyo qoraxdu markay godka markaa yani markaa markay godka ku dhowaata iyo qoraxdu markay soo baxayse markaa yacni ilaa intay rumxi ka gaadhayso waran ilaa intay ka gaadhayso arlada ay ka kacayso awqaadda noocaasi waxa weeye waqtiyo waqtu karaaha weeye waqtu karaaha ayay culammadu ku idlaaqaan qolada ka qabta inay xaaraan tahay iyo qolada ka qabta inay markaa tanziih inay tahay karaahatu tanziih inay tahay nahyigu calaa kulli xaal awqaaddaa markaa karaahiyada ah ee axaadiistu ay nahyiday salaad haddii la tukado salaadaasi gees haddii laga eego waxay dhacday waqti makruuha ah oo sharcigu markaa karaahiyaystay in la tukado salaad aan sabab lahayn yacnii culammada qaarkoodna sunna oo dhan bay itlaaqayaan laakiin sida fiican waxay tahay ee shaaficiyaduna ay qabto raajixana ah waa inay awqaadda makruuha ah salaaddii sabab lihi ay markaa bannaan tahay awqaadda makruuha salaaddii sabab leh ee aan la istidraaki karaynin ee tegaysa in marka waxa weye ay bannaantahay in lala yimaadaa sidaasaa raajixa oo hadduu masaajidka soo galo casar dabadii inuu sunnaysanayo taxiyatulmasjid oo ay u bannaan tahay oo mashruuc ay u tahay sunne ay u tahay ayaa raajixa saas iyadaabaa raajixa markaa salaada aan sabab lahayn waktiyadaa haddii qofku yidhahdo waa iska tukanayaa sunne mutlaqa oo aan sabab lahayn maxay noqonaysaa wuxuu markaa sheikhu inoo tilmaamayaa yacni wax sawaaba inaanu ka helaynin aynay ka asaxayna oo waayo salaadan uu waktigan tukanayaa ma aha amarkii salaad markaa layna amray mid soo gudagelaysa maaha waa kii inoogu soo sheegay beytka hore dukuulu dii karaahatin fii maa umir bihi bilaa qaydin wa faslin qad xudir mar haddaan labada jiha kala bixi karay mar haddii amarku aanu ku qaydinayn markaa karaaho waxaan ahayn inaanu marka isagaa soo gudagelin amarkaas ee uu mamnuuc yahay haddii karaaho waxaanay ugu qaydan yado waa itifaaq tan kalena waa raajix labada jiho haddii aynay kala bixi karayn oo aynay kala infisaali karayn jihada amar ku soo arooray iyo jihada nahyigu ku soo arooray laba jihoo kala soocmi kara haddaynay ahayd oo laba jihoo lusuum ka dhexeeyo isku xidhan ay yihiin yani waxay noqonaysaa inaynu markaa shaygaas inaanu ma'muur ahayn oo mashruuc aanu ahayn oo asixina maayo sawaab iyo ajarna laga heli maayo asixina maayo sawaab iyo ajarna laga heli maayo marka hadduu ninku yidhaahdo waar karaaha markaa maxay sheegaysaa karaaha waxa weeye fadligaa ka fara badan a oo waxa weeye soomaydaan odhan casarka dabadiisa in sunnee marka aan sabab lahayn la yska tukadaa oo mudlaqa ah waa karaahiyo karaahiyadu dembi ma aha salaadana waxaa ku sugan ajar fara badan baa ku sugan oo waa iska tukanaya anigu hadduu qof caynkaa yidhaahdo waxaa la odhanayaa war dee ajar kama heli maysa mar hadduu sharcigu nahiyo laguyidhi waktigaaha tukan ajaraad ka helaysaa ma jirto kaamana asaxayso kaamana asaxayso a markaa sidaas yeela wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa baydka kalena haddii jihada amarkiiyo jihada nahyigu ay kala bixi karaan jihadaa hore ma kala bixi karaan ee awqaada makruuha waayo waktigu yani cibaadadu ay dhacaysaa iyo cibaadadii ma kala bixi karaan waktiguna markaysaga wuxuu u noqonayaa yani shuruuddeedu ka mid yahay wakti markaysagaa qaabil u ah inuu yahay oo waxa weeye cibaadaadka waajibkaaba marka la eego ilaa waktigoodu soo galo ma ansaxaan marka waktiga iyo yani markaa jihada nahyigu ku soo arooree waktiga ah iyo jihada markaa salaadii laba shay oo kala bixi kara maha mar hadday caynkaa tahay sawaab iyo ajarna ka heli maayo mana waxa weeye asaxayso haddii haddaba labada jiha kala soocmi karaan jihada amarku ku soo arooray iyo jihada nahyigu ku soo arooray hadday labadaasi kala soocmi karaan wuxuu noqonayaa markaa qofka inay cibaadadii ka asaxda uu la yimi laakiin wax cajara inaanu ka helin sidaas iyadaabay noqonaysa sidaas iyada ah ayay noqonaysa amhilada badanee uu keeni doonaa noocaa ka mid masaladanna waxay ku dhisan tahay qaacide culammadu ay yidhaahdaan annahyu hal innahyu yaqtadi alfasaad nahyigu fasaad ma keensadaa mise ma keensado culamada qaarkood waxay itlaaqeen oo yidhaahdeen qaacido ahaan annahyu yaqtadi alfasaad nahyigu faasidnimuu keensadaa oo shaygaa la nahyey cibaado ha ahaado ama mucaamalo ha ahaado yacni markaa shaqo cid dhex maraysa iyo caqdi ha ahaado sida bayc iyo wax la mida wuxuu noqdaa shay aan saxiix ahayna fasaad buu keensadaa haddiiba shaygaa la nahiyo waa shay faasida oo aan sharcan asixin culamada qaarkood saasay u ilaaqeen laakiin jamaahiirta culammadu way kala qaadaan ee horena waa u soo aragnay oo qolyaha xanafiyada mooyaane culammada kale markaa jamaahiirtoodu way kala qaadaan oo waxay yidhaahdaan shayga nahyigu hadduu daatada u soo arooro oo shayga daat ahaantiisu xumaanta uu leeyahay loo nahiyo wuxuu noqdaa shaygaasi shay faasid ah oo ma ansaxayo wax saxiixa ma noqonayo iminka zinadu caqdi saxiixa ma noqonayso hadduu yidhahdo waa ku heshiine heshiiskaasi markaysagaa ma noqonayo caqdi sharci ah oo waa wax faasid oo baatila weeye waayo shaygan zinada la yidhaahdo daat ahaantiisaa sharcigu u nahiyey xumaanta uu leeyahay nooc labaad waxay tahay waa nooc loo nahiyey wax u noqonaya yani markaa wax u noqonaya sifadiisa sifadiisa wax u noqonaya waa wax loo nahiyey haddii sifadiisa aan isaga markaa ku lamaana ee ku dheehan haddii loo nahiyana yadana waa saas si leeg wuxuu noqonayaa inaan shaygaasi asixin caynkaasuu noqonaya waa sida salaadii ay tukanaysay qofkii dumar ee caadada qabtay qofkan dumar ee caadada qabtaa yani salaad marka salaad marka salaadnimo laga eego salaaddu waa ma'muur laakiin hadda salaadda iyadu ay tukataa waa mid aan markaa bannaanayn weeye iyadoo caado qabta inay tukataa ma bannaana waxaynay u bannaanayn wax sifada u noqonaya yani marka ayaa la yani nahyi sifada u noqonayaa la nahyi marka inay tukato iyadoo caado qabta uma bannaana sidaas aawadeed taasna ma ansaxayo nooc kale oo markaa saddexaad waxay yidhaahdeen wasfi khaarij ka ah sifada iyo daatada hadduu nahyigu u noqonayo labaa loo kala qaadi ma waxa weeye nahyigaa iyo amarkaasi kala bixi inay kala bixi karayaan oo labada jiha kala haddii waxa weeye jihada amarka iyo jihada nahyigu wasfi khaarij ka ah daatada iyo sifada haddii loo nahiyey shay khaarij ka ah shaygaasi inuu yahay wax ka soocmi karo labada jiha kala bixi karto jihada amarka iyo jihada nahyigu iyo inaynay kala bixi karin labadaasaa loo qaybo haddii labada jiha inay kala soocmi karin oo laba jihoo kala bixi kara aynay ahayn ma ansaxaysee fasaad buu markaana keensanaya laakiin hadday labada jiha kala soocmi karto kala bixi karto markaa waxa weeye ma keensanayo fasaade waa suuroobi kartaa inay asaxdo sidaasay culammada qaarkood u dhigeen bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen maya annagu waxaanu ka eegaynaa xagga shuruudaanu ka eegaynaa hadduu nahyigu daatada u noqonayo ama shardiga u noqonayona shaygu ma asaxayo haddii labadaa waxaan ahayn u noqonayana waa asaxayaan oo masalan waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye tahaaradii wuxuu ku tahaaro qaatay biyuhu ku tahaaro qaatay ee ku weysaystay hadday bood ahaayeen oo biyo dhaca ay ahaayeen yacni markaa dhaca marka hore waa markaa waa manhi waa manhi laakiin maadaama markaysagaa shardi meeshii ay ku saabsan tahay oo weysadii ay gashay weysadii ay gashay waxay noqonaysaa markaysa waxaan markaa weysaduna shuruudii salaadda ay ka mid tahay inaynay asixin bay noqonaysaa mara xai xariira hadduu ku xidho cawrada ayaa ka mida ninkii ninkiibaa mara xai xariira wuxuu ku xidhay cawradiisuu ku asturay iyadana satrulcawra shardi bay ahaydoo wax shardigii u noqonaya ayay markaa gashay oo nahyigii soo galay sidaas aawadeed taana fasaad bay noqonaysaa laakiin meelaan cawradii ahayn hadduu ku xidho sida shaadh xariiruu iska gashaday ama cimaamad xariiruu xidhay ama kaatun dahabuu gashaday ninkii markay sidaas yadaa tahay waxa weeye nahyigan waxaan la diiday ee uu xaaladdan ku dheehan yahay waa waxaan daatadana u noqonayn waa waxaan shardigana u noqonayn mar hadday sidaas tahay yacni kaatunkan dahabkee uu gashaday dembigiisuu qabaa salaadan uu la yimina ajarkeeda waa leeyahay oo waa ka asaxaysaa bay mar hadday sidaas tahay yacni kaatunkan dahabkee uu gashaday dembigiisuu qabaa salaadan uu la yimina ajarkeeda waa leeyahay oo waa ka asaxaysaa bay yidhaha marka waxa weeye fasaad markaa ma keensanaysa bay yidhaha culamada qaarkoodna saasay markaa udhigay adigu siyaal waa isku dhadhowyihin wuxuu yidhi marka yani sheikhu raxmat ullahi alayhi fa nafyu sixatin sixa in la nafyaa wa nafyu lajri ajarna la nafyaa yajri waa dareeraya ku soconaya fii waqti kurihin karaahiye wati waqti karaahiye ah oo lisalaati salaada u sugnaatay wain yaku hadduu yahay almru amarku infasala mid ka soocmay can inahyi nahyiga xaggiisa mid ka soocmay falficlu ficilku itasala wuxuu la xidhiidhay bisixati sixadu la xidhiidhay lal ajri ajarka lama xidhiidhin oo ficilkii waa ka ansaxayaa oo dummadiisa hadday salaadaasi waajibka ku ahayd ee uu la yimi waa ka dhacaysaa laakiin ajar ka heli maayo oo wax hawaaba iyo ajara ka heli maayo wadaa arrinkaasi duntisaabin waa mid markaa yacni abtirsad waa mid u saaxiiba uu abtirsanayo ama uu nisbo sheeganayo xukunkaasi ilaljumhuuri culammada badankooda oo culammada badankooda ra'yigaa qaba wa qiila waxaa la yidhi biljri ajar baa la yidhi maca alciqaabi ciqaab la jirkeed oo yacnii ficilku biljri ay itasala biljri maca alciqaabi wuxuu ku itisaaloo la xidhiidhaa ajar waa la xidhiidhaa oo ma'juur waa noqonayaa ma'juurun ama musaabun min wajhin gees waa laga abaalinayaayo ajar baa laga siinayaa khayrku la yimid darteed gees kalena waa laga ciqaabayaayoo nahyigu la yimid darteed baa lagu ciqaabaya yacni markaa qiil kalena saasuu leeyahy waqad ruwi waa la soo wariyey ruwiyay ahaydee nadmiga darteed baa markaa loo reebay waqad ruwi waa la soo wariyey albutlaanu baatilnimo waa la soo wariyey cibaadadaasi ay burayso iyo walqadaa'u qallayn la qallaynayeen waa la soo wariyey culamada qaarkood baa laga soo wariyey wa qiila waxaa la yidhi daakaasi yacni intifaa'un lahu yacni markaa diidma ayaa u sugnaatay faqad keliya oo waxa weeye mana ansaxayso mana lamana qadaynayo sidaasna waa la yidhi wuxuu inoo tilmaamayaa afar qowl oo mas'aladan ku sugan qowl waa qowlka hore inoo sheegay oo qowlkaasi waxa weeye saxiixo waa noqonaysaa bimacnaa qadaagii waa ka dhacayaa laakiin haba yaraatee wax ajaro uu ka helayaa ma jirto mar haddii wax nahyi ah inuun meesha ay soo gashay oo shaygaasi markaa uu yahay gees kale miduu nahyi kaga soo arooray walow markaa labada geesood haba kala bixi kartee wuxuu noqonayaa xaalkaas inaanu wax ajara ka helin laakiin dummaddiisa waajibku waa ka dhacaya oo nin baa dhul boobay dhulkii boobkaabuu haystaa dhulkaana waa ku tukanayaa salaaddaa uu ku tukanayaa faralkii waa ka dhacayaayoo qalleen la odhan maayo laakiin wax ajara ka heli maayo salaaddaa wax ajara salaaddaa uu tukanayo ka heli maayo qowl waa kaasoo culammada badankooda ku tegey qolo kaloo culammada ka midii waxay yidhaahdeen war maya ninka ajarkanna waa leeyahay oo ajarkiisana waa leeyahay ciqaabtiisana waa leeyahay markaa geesna xumaan buu kala yimi oo ciqaab buu ka mutaystay iyo dembi geesna ajar buu kala yimi oo ajarku waa u sugnaaday ajarkaa iyo sawaabkiisna waa leeyahay waa musaabun min wajhin mucaaqabun min wajhin ficil keliyiina inuu noqdo geesna mid qofka laga abaalinayo ajar laga siinayo geesna markaa lagu ciqaabayo ta noocaasi waa suurowda oo labada arrin waa kulmi kara sheikha muxaqiqee kitaabka markaa tatimeeyey ama dhammaystiray waxa uu yidhi wa hada fi lxaqiiqati laa farqa baynahu wa bayna ma nusiba liljumhuuri fii qowli nnaadimi falficlu bisixati ila lajri itasal falmacnaa waaxid id jacaluu xirmaanahu min athawaabi ciqaaban fi lawal wuxuu ictiraadayaa markaa ra'yiga shiikha uu ka kala dhigay laba qowl markaasuu leeyahay labada qowl waa isku mid oo wax farqi oo u dhexeeyaa ma jirto laakiin waxa weeya naadimka sheikha naadimka abaa saxan muxaqiqu markaisagaa qowlka uu sheegay sax ma ah waa laba ra'yi oo kala duwan waxaynay ku kala duwan yihiin qowlka hore wuxuu tilmaamayaa wax ajaraba inaanu helayn ajarkiisii waaba buray dhammaantiiba waxa buriyey dembigan uu la yimi ayaa buriyey sidaasaa ra'yiga hore leeyihi ra'yiga labaadna wuxuu leeyahay war maya ajar waa helaya oo waa ma'juurun min wejhin gees baa laga ajar siinayaa gees kalena waxa uu yahay markaa mid ciqaab ka mutaystay ayuu yahay oo waa la ciqaabayaa macnaheedu waxa weeye waa mutaystay baa laga tilmaamaya cinda ahli sunna waljamaca wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashii'ada ilahay buu hoos yaallaayo hadduu doonana ilahay waa ka cafinaya hadduu doonana waa ku ciqaabaya ciqaab waa mutaystay baa looga jeeda marka labada ra'yi waa laba qowl oo kala duwan weeyaan ee laba qowloo isku mida markaa ma aha naadimka ayaa saxan iyo culammada kale ee labada ka kala dhigtay wuxuu kaloo inoo sheegayaa ra'yi kale oo saddexaad waxau odhanayaa waxa isku mida waxaa markaa yacni qadaa iyo butlaan baa markaa meesha yaalla qowlka saddexaad wuxuu leeyahay salaaddu waa baatilo waad burtay waxaad tukatay salaad ma aha faralkiina kaama dhicine sidiibuu kuu saaran yahay inaad qallaysana weliba waa lagaa doonaya oo shan sana haddaad markaa buqaaddaa degantoo salaad ku tukanaysay waxa lala waxaad tukatay markaysagaa kaama dhicin waajibkeedu waa ku saaran yahay shantii sanaba waa inaad qallaysaa dulmiganna waa inaad celisaa shantii salana sane aad markaa ku sugnayd halkaa ku tukanaysayna waa inaad shantaba qallaysaa sidaas yadaabuu markaa leeyahy markaa salaaduna waa baatilo qadaa'ana qofka waa saaran yaho dumadiisa waajibku kama dhicin kaasina waa ra'yiga saddexaad qawlka kale afraad waa qowl odhanaya maya salaaddu mana asixin yacni markaa laa sixata walaa qadaa sixana ma jirto qadaana ma jiro salaaddu mana asixin qallayna maayo salaaddu ma asixin waxay u yidhaahdeen waxa buriyey bay yidhaahdeen yacni salaadiisii waxa buriyey ee xumaantan iyo xaaraantan uu la yimi ayaa burisay bay yidhahdeen sidaas aaweedee waxaan u leenahay salaaddiisu waa baatilo qadaa ka waajibaya waxaanuu odhan weynay bay yidhaahdeen salafkii cid laga soo raray oo tidhi waxa weeye markaa saxaabadii iyo taabiciintii ninkaasi salaadda ha qalleeyo cid tidhi lama soo naqlin a oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo yacni dulmiya wakhtiyadaa waa dhici jireen haba yaraadeen oo naadir ha ahaadane dulmigaa dhici jiray haddana markaa ma dhicin in la soo raray oo la soo naqliyey ha qadeeyo oo ninkaasi qallaa looga baahan yahay hadday sidaa odhan lahaayeenna way caanbixi lahaydoo waa la ogaan lahaa mar haddaan arrinkaas la ogaanin oo aynay caanbixin inaan selafku amrin bay ku tusinaysaa ijmaacaa sukuutiga ee selafka xaggiisa ka sugnaaday ee markaa cadamun cadamun markaa naqliga ah ee in aan laga soo rarin ah taas yadaa aawadeed ayaannu qadaagiina ugu diidnay bay yidhahdeen sidaas waxaa laga sheegay qaadiga la yidhahdo abubakar albaaqillaani ee maalikiga waxaa kaloo laga sheegay sheikha markaa la yidhaahdo ibnu khatiib arrayi arraazi la yidhaahdo arraazi waa nisbatun ilaa rayi loo nisbaynayo calaa hayri alqiyaas bay ku timi arrayi ayaa loo nisbaynayaa raazi baa la yidhi oo za meeshaba aan oolin baa la keenay marka calaa hayri alqiyaas bay ku timi markaa sheikha shaaficiga ibnu khatiib arrayi la yidhaahdo ee arraazi ku caanbaxay waa fakhraddiin arraazi ah ayaa iyagu waxay yidhaahdeen labadoodaasi baatilo weeyi oo salaadaasi ma asixin qadaa wax la yidhaahdaana ninkaa ma saara bay yidhahdeen culammadu qowlkaa waa radiyeenoo waxay tilmaameen qowl yacni markaysa waxaan markaa aan sawaab ahayn inuu yahay bale qaarkood waxay ka dhigeen inuu yahay markaysagaa yacni hadalkaasi inuu yahay iska harow oo kale inuu yahay bay ku tilmaameen abuu mudafar asamcaani oo culamadii qarnigii shanaad ka mid ah oo shaafici ahaa waxauu yidhi وqad naqla bacضu الmutaakhiriina min aصxaabina wuxuu tilmaamayaa imaam اlxaramayn baa soo naqliyay bacd mutaahiriinka uu sheegaya waa imaam اlxaramayn wqad naqla bacضu الmutaakhiriina min aصxaabina can ilqaadi abi bakr اlbaqilaani kalaama غayra mafhumin fi hadihi اlmasأla wa huwa ana salaaةa اlinsaani fi lardi اlmaqsubaةi la taqacu ma'muura biha walakin yasqط اlأmru bالصalaaةi cindaha kama yasqط bأcdaarin taطrأu min aljunuuni wغayrihi وhda hadayan faأcraضna canh والlah أعlam qawaaطic اadila mujaladka koowaad laba boqol iyo sagaal iyo afartan marka waxa uu tilmaamay hadal aan la fahmayn ayaa mutaakhiriinta qaarkooda asxaabtayada ka mida waa abulmacaaliye waxay ka soo rareen markaa qaadi abi bakr albaqilaani hadal aan la fahmaynin mas'aladan oo waxay yidhahdeen waxa uu u nisbeeyeen inuu yidhi salaada markaa la tukado dhulka la boobay lagu tukado laa taqacu ma'muuran biha yani markaa mid markaa la amray noqon mayso oo waxa weeye iyadoo ma'muura amarku ku dhici maayo walaakin yasqud alamru bisalaati cindaha yani markaa amarka salaada la amray yasqudu lamru bisalaati cindaha laa bihaa bay yidhahdeen iyada kuma dhicina agteedaa waajibku qofka ka dhacay waajibkan ka dhacay oo salaada inuu la yimaado aan iyada kuma dhicin laakiin agteeda waa ag dhacay sidaas markaysa waxaan markaa yidhi waana hadal aan la fahmayn buui siduu cudurdaalyaal kale waajibku ugu dhici karo oo qofka dumadiisa waajibkii uga dhici karo waajibkii uga dhici karo sida hadduu waasho iyo waxyaalo la mida siduu waajibku ugu dhici karo tanna aynay ahayn waajibkii inuu gutay aanu ahayn markan uu waashay sidaasoo kale ayaa ninkan salaada tukaday ee dhulkan uu boobay ku tukaday yacni salaaddii waajibkeedii ma gudan laakiin waajibkii yacni dumadiisa waa ka dhacayo agta gudashada salaadda uu gutay agteedu ku dhacay arrinkaasina wuxuu yidhi waa harow aanaan markaysa waxaan markaa aan la fahmayn weeye sidaas aawood baan iskaga jeesanay buui wadaa markaa ra'yigaas hore la soo sheegay du intisaabin waa mid abtirsad u saaxiiba ilaljumhuuri jumhuurka uu abtirsanayo oo culamada badelkooda ra'yigoodu u nisba sheeganaya wa qiila waxaa la yidhi alficlu ficilku itasala waa la xidhiidhay bilajri ajarkuu la xidhiidhay maca alciqaabi ciqaabina ay weheliso oo waa musaabun min wajhin mucaaqabun min wajhin waqad ruwi waa la soo wariyey albutlaanu baatilnimo salaadaasi ay baatilo tahay waa la soo wariyey waalqadaa'u qadana waa la soo wariyo yacni mana asixin waana la qallaynayaa taana waa la yidhi wa qiila waxaa la yidhi daa kan dambe ishaaradu markaysa waxaan markaa waa qariib bay u sugnaatay markaa sidaas aawadeed ka ugu dhow bay ku dhacaysaa daa kan oo qadaaga ah intifaa'un maqnaansho lahu isagu u sugnaaday faqad oo keliya markaa waxa weye baatilnimadii ma maqna ee iyadu waa joogtaa laakiin qadaagoo dambeeya isagu waa maqan yahayo salaadu waa baatiloo lana qadayn maayo mislu salaati bilxariiri wadahab wa fii makaani lqusbi وفي مكان الغصب والوضو انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة مثل الصلاة يعني أمثلة بينوت حياة وذلك مركار كاس أكوت الماء مثل الصلاة واسدة صلاة وكلا بالحرير مرا حريرة لقوت كذا ورقي كنت كذا إلا دمر كواو بنان تهاي والذهب ذهب كمركا لقوت كذا وي بسقو رقي ذهب كشيء هاي نوت كذا ويا دمر كله قمت كذا وفي مكان الغصب ماشي بوب كاهيد dhulkii boobka ahaa in lagu tukado oo keli weeye waalwuduu inqalab ay wa mithlu lwuduu'i iyo sida waysada weeye inqalaba markaa geedoontay oo wayse la cagsiiyey waysadu soo tartiib markaa yacni mid layna amray ma ahayn tartiib baa layna amray oo dee inaynu markaa hoos u soconno addimadu ugu dambeeyaan bay ahayd waysadii baa la dabagediyey oo nin baa wuxuu yidhi addinka bidix buu kaga soo bilaabo saasuu sare ugu soo raacay marka waxa weye xubinoo xubintay ka dambaysay buu ka hormariyey intuu addimadii kaga soo bilaabuu gacmaha ku xigsiy madaxa ku xigsiiyo gacmaha ku xigsiiyo wejiga ku xigsiiyo saas u wada arrinka sidaasa markuu sameeyey yacni waxa weeye arrinkaasi waxa uu yahay waa waysadii oo la dabagediyey weeyaan tusaalaha markaa baabkan mas'aladan oo kaley marka ahaatay oo tartiibta salaada waysadu inay waajib tahay tartiibi waajib tahay waxa qaba jamaahiirta culamada oo saddexda madhabood ka mid yihiin shaaficiyada xanaabilada iyo maalikiyada saddexdaa madhabood baa qaba qolada markaa xanafiyada la yidhaahdo iyagu markaa waxay leeyihiin tartiibtii waxba waajib ma aha tartiibtu waxba waajib maaha sunno mu'akadaa weeye oo la adkeeyey in salaada tar weysada tartiib loo sameeyo oo sidaa laynoo sheegay nebigu u weysaystay loo kala hormariya waxay tahay sunno mu'akada ah laakiin hadduu qof marka cagsiga sameeyo uu xagga dambe kaga soo bilaabo way asaxaysaa bay yidhahdeen saasay xanafiyadu qabaan wa macdinin macaaintii markaa weeye meelihii geelu markaa u fadhiisanayey marka geela markaa la waraabiyo halkuu fadhiisto yacni markaa taasoo kale macaatin la yidhahda axaadiis baa nahyido halkaas in lagu tukado nebigu waa diiday sala allahu alayh wasalam wa manhajin markaa waddada in lagu tukado markaa bartankeeda oo meel markaa wadda oo iska shaarica lagu tukado halkaasna markaysaga waa la nahiyey isagana markaa nahyi baa kusoo arooray wa maqbaratin qubuuraha in lagu tukado xabaalahana waa la nahiyey isagana axaadiis baa kusoo aroortay kaniisatin kaniisad in lagu tukado iyadana markaysaa markaa waa la diiday xadiis daciifa kusoo arooray culamada qaarkoodna qiyaas bay waxyaalo kale uga qiyaas qaateen wadii xamiimin yacni markaa meeshii biyaha kulul u saaxiibka ahayd waa xamaamkii baa loo jeedaaye meeshii maqasaladee lagu maydhanayay in lagu tukado iyadana waa la nahiyey yacni xadiis baa diidey oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku nahiyey majzaratin meesha markaa yacni xero dhiigta in lagu tukado meesha xoolaha lagu qalo iyadana markaa xadiis daciifa ku soo arooray laakiin culammadu najaas ahaantaa bay u diidaan calaa kulli xaal umuurahaas waxaa weeye waxaa asaxay macainka macaainul ibilka waa asaxeen axaadiista kusoo aroortay markaysaga waa axaadiis saxiixa ah axaadiis markaa saxiixa kusoo aroorto muslim saxiixa kusoo arooriyey kusoo wariyey iyadoo musnad ah ayaa nahiyeysa in macaainul ibil lagu tukado meelaha geelu fadhiisto in lagu tukado waxaanu u cileeyey axaadiistaasi najaase uma cilayne wuxuu u cileeyey yani inuu in markaa yani shayaaiinta markaa meesha usoo isugu timaada inay tahay ma'wa shayaain inay tahay ma'wa shayaain inay tahay oo nebigaa la weydiiyey sala allahu alayh wasalam can macaatin alibil meelaha geeluu fadhiisto markaasuu dabeed nebigu nahiyey sala allahu alayh wasalam markaasaa waxaa la weydiiyey meesha uu adhigu fadhiisto markaasuu nebigu wuxuu amray in lagu tukado oo uu yidhi waa barakaysanta meeshii geelana wuxuu tilmaamay inay shayaaiini fadhiisato oo meeshay shayaaiintu isugu timaado inay tahay marka waxa weeye axaadiis kale oo tilmaamaysa waxa weeye geela inuu shaytaan daba socdo oo saas tilmaamaysa ama mid walba kuruska inuu kaga taagan yahay saas tilmaamaysaana waa jirtaa marka malaa waxay fitnadoodu u fara badatay had iyo jeera gela ayuu fitno badan yahay marka waxa weeye waxa kale oo axaadiistiisu ay asaxday qubuuraha iyo maqasalada labadaa meelood iyadana axaadiis saxiixa baa kusoo aroortay irsaal iyo marka itisaal baa labadaba lagu soo wariyay xadiiska laakiin culamo badan baa saxiixiyo muxadisiinta ka mid ah axaadiista kusoo aroortay kaniisadda waxa weeye qiyaas laga qiyaas qaadanayo yani markaa qiyaas laga qiyaas qaadanayo meelihii markaa ilaahay kayrkii wax loogu gawrici jiray maadaama la yidhi markaa yani yaan waxba lagu gawricino xataa ilaahay aan waxba loogu gawricin ha laga fogaado oo nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu yidhi markuu ninkii u yimi nadartu an anxara ibilan bibuwaanata qaala hal kana fiiha watanu min awsaani ljahiliyati yucbad qaala la qaala fahal kana fiiha ciidu min acyaadihim qaala la qaala faawfi binadri marka waxaa laga fahmaya xadiiskaas meel waxa weeye ilaahay kayrkii wax loogu gowracay in ilaahay loogu gowracaa markaysagaa ma banaana a taas yadaabaa markaysagaa laga qaataa wa calaa sabiili qiyaas markaysaga waxan marka ayaa looga qaatay oo culamada qaarkood uga faa'idaysteen bacdu saxaaba oo ku tukadayna waa jiraan kaniisadaha oo yidhi waxa weeye haddii aan wax markaa tamaasiil ah ama sanam iha inay markaysa waxan markaa ka muuqan waa lagu tukan karaa sida saliibkii oo kale hadduu horta sugay oo suran yahay wuxuu noqonayaa markaysagaa in laysla ogol yahay xaalka noocaas ah oo aynay bannaanayn saasay noqonaysa laakiin wax markaa yacni sawira ah iyo wax markaa yacni saliiba ah oo yacni markaa suran xaggaa hore haddaanu jirin yacni iyadu waa mawdiculkhilaafka weeyi xadiis kala furanaya ku asaxay maqaamkuna ma jiro xasba cilmi majzarada markaysa waxaan markaa xadiis daciifa ku soo arooray laakiin najaasaday u diidaan markaysa waxaan markaa culamada jamaahiirtu yani markaa najaase ahaanta ayaabay markaisagaa u diidaan marka umuurahaas baa tusaal tusaale ahaan ka mid ahaaday umuuraha waxa weeye nahyiga caamkaee kusoo arooraa qaarkood laga qaadanaya sida raggu inay xariir xidhaan oo kale waa loo diiday dahab inay xidhaan waa loo diiday oo nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alay wasalam dahabkiiyo xariirtaba in markaa raggana laga xaaraantinimeeyo dumarkana loo baneeyey sidaas iyadaa buu tilmaamay nebigu sala allahu alay wasalam marka hadee inay ragga xidhaan uma banaana hadday ku tukadaanna salaadoodii xaaraanna waa ku dheehan yihin cibaadana waa samaynaya xaaraan bay ku dheehan yihin oo dab- dahab bay xidhan yihin dahab inay xidhaanna raggu uma banaana ama xariir bay xidhan yihin xariir inay xidhaanna uma banaana xaaraan bay ka tahay halkaas xaaraan bay ku dhex jiraan cibaadana waa ku dhex jiraan oo waajib bay doonayaan inay gutaan oo salaad inay la yimaadaan bay doonayaan marka waxa weeye ma ansaxaysaa oo waajibkii ma ka dhacaya mise kama dhacayo khilaafkii mas'alada hore lasoo sheegay ayaa ku dhismaya culamada qaarkood waxay yidhaahdaan qolyaha xanaabilada waxay u nisbeeyaan itlaaqan inay ka qabaan inuu nahyigu fasaad keensado oo waxay yidhaahdaan marka yani itlaaqan bay u qabaan oo iyagu wax tafsiila kama qabaan usuuliyinta qaarkood baa sidaas yidhi laakiin sida uu marka calaamatu shanqiidi uu taxqiijinayo kitaabkiisa mudakirada la yidhahdana uu ku caddaynayo waxa markaa uu caddaynayaa in waxa weeye itlaaqan qaacidadaas inaynay ka qabin imaam axmed ibnu xambalna in laga soo naqliyey salaada dhulka boobkaa lagu tukadaa yacni ma asaxayso waana qallaynayaa taasi waa jirtaa laakiin macnaheedu ma aha inay markaa qaacidada ka qaacida ahaan inay u qabaan inuu nahyigu itlaaqan fasaad keensado ee waxaanu helaynaa buu yidhi masaa'il kaloo ay asixiyeenoo nahyiguna ku soo arooray masaa'ishaas waxaa ka mid a ee marada xariirtaa marka lagu tukado xanaabiladu waxay ka qabtaa salaadu inay yani markaa waajibkeedu qofka ka dhacayo oo bimacnaa ay ka ansaxayso saasay qabaan marka waxa weeye waxna kuma kala duwana buu leeyahay shanqiidi salaada xariir lagu tukaday iyo salaada markaa dhul booba lagu tukaday markaa sidaas aawadeed ka qaacida ahaan labada jiha hadday kala bixi karto inay ansaxayso shaygaasi waa laysla ogol yahay inuu ansaxayo oo uu qofku yahay mid yacni waajibku ka dhacayo dabeed ama ha la yidhahdo waajibkaa ka dhacaya ajar waa ka helaya ama ha la yidhahdo ajarna k ajar ajar waa ka helaya ciqaabna waa leeyahay ha la yidhahdo ama ha la yidhahdo ajarna ka heli maayo kii la doonaba ha la yidhahdo inuu waajibku ka dhacayo ta noocaasi markaysagaa waa jirta marka waxa weeye ka qaacid ahaan mas'alada waa u qabaan laakiin masaa'isha furuucdii lagu kala xaraynayey ayuunbaa ikhtilaafku ka yimi oo ay culammada qaarba si u arkeen culammada qaarna ay u arkeen inay waxa weeye taxariirta iyo wixii la midka ah iyadu markaa inay ansaxayso salaaddii xariir lagu tukadee nin uu ku tukado ee laakiin dhulka boobkaa haddii lagu tukado aynay ansaxaynin culamada qaarkoodna ay yidhahdeen war maya wax farqi oo u dhexeeyaa ma jirto salaadda dhul booba lagu tukado iyo salaadda xariir lagu tukado marka sidaas aawadeed labadaba waa in la yidhahda ama ma wada ansaxayaan ama waa in la yidhahda labadaba waa haddii kale waxay noqonayaan tafriiqun bayna mutamaasilayni laba shay oo isku mid a in la kala farqiyey oo aan daliil lagu kala farqinin sidaas yadaa bay noqonaysaa sidaas ayay marka haddii kale ay noqonaysaa shanqidu waxa uu ku tilmaamayaa kitaabkiisaas mudakirada waa la raajici doonaa insha allahu yah in waxa weeye sida qiyaaska waafaqsanaan badan qawaacidda inay tahay in la yidhahdo ajar iyo ciqaabba waaleeya marka qawlkaasaa aqyas ah oo qiyaaska markaysaga waafaqsanaan badan oo markaa in la yidhahdo waa musaabun min wajhin mucaaqabun min wajhin marka insha allahu hadday labada jiha kala bixi karaan qawlkaasa markaysaga ugu raajaxsan yacni ahlu sunnuhuna waa qabaan qofku inuu noqon karo ficil keliya geesna mid laga abaaliyo geesna mid laga ajar siiyo geesna laga ciqaabo oo labada markaysaga ay isku kulmi karaan yacni waxa weeye waa suurtoobi kartaa taas yadii waa dhici kartaayoo shaksi waaxida waa ku kulmi kartaa inay sawaab iyo ciqaab waa isugu iman kartaa ficil keliyana waa isugu iman kartaa qolyaha markaa khawaarijta la yidhahdaa waxay yidhahdaan ruux keliya inuu noqdo waxa weeye musaabun min wajhin mucaaqabun min wajhin wax suuroobaya ma aha qofka ama waa la sawaabinayaa dhaha ama waa la ciqaabayaa dhaha laakiin labadii baa ku kulmaya wax dhici kara maaha bay yidhahdaa marka calaa kulli xaal qawlka marka ugu fiican waa qawlka aqyaska uu ku tilmaamay qiyaaska inuu ugu dhowaansha badan yahay yani shanqiidi oo ah marka ajarka inuu ugu sugan yahay musaabun min wajhin uu noqonayo ama ma'juurun min wajhin mucaaqabun min wajhin aakhar milu salaati wadalika markaa taas markaa umuuraha lagu soo sheegay milu salaati waa sida salaada bilxariiri xariir lagu tukado wadahabi iyo dahab lagu tukado nin uu ku tukado ila dumarkii waa u banaanaayeen wa fii makaani lqasbi meeshii boobka ayd lagu tukado wlwudu ay wa milu lwuduu'i waa sida waysada inqalaba markaa gedoontay hamsada waxaa la ysaga jaray markaa nadmiga darteed baa markaa iyadoo la ilaalinayo loo jaray wa mactinin markaa meesha yani geelu fadhiisto yani in lagu tukadoo kale weeye wa manhajin meel wada ah in lagu tukado weeye wa maqbaratin yacni meesha waxa weeye qubuuraha xabaalaha in lagu tukado weeye kaniisatin cadfun bikayri caatifin weeyaane meel kaniisada in lagu tukado weeye waa kiristaanku meeshay markaa ku cibaadaystaan wadii xamiimin meel biyo kulul u saaxiiba waxaa loo jeedaa maqasaladu hadiyo jeer biyaha kulul baa markaa meelaha qabqabowiyo markaa lagu maydhaa marka sidaas aawadeed dii xamiim waxaa looga jeedaa markaa maca maqasaladii buu ka tilmaamaya meesha lagu maydho in lagu tukado kale weeye xadiid baa nahiyey wa majzalatin meelaha markaa yacni xere dhiigta ah ee bimacnaa wax lagu gawrace wax lagu qalo halkaa in lagu tukado kale weeye man taaba bacda an tacaata sababa faqad ataa bima calayhi wajaba wain baqi fasaaduhu kaman rajaca can basi bidcatin calayha yutabac aw taaba khaarijan makaana algasbi aw taaba bacda alrami qabla darbi وqاla du lburhani inah اrtabk maca انqطاc الnahy lladi slk واrtakib اlأhfa min durayni وkhayra lada stiwa haadayni kaman clى اljarيxi fi اljarxa sqd وضacfa اlmugsa عalayhi man dabd واlأkd bاlأwli la bاlآkhiri murajax fi muqtضى الأwamiri wma siwahu saaqid aw mustaxab lidlika اlاطmiئnaan wd اlkunjalb wdaka fi اlxukmi clى اlkuliyi maca xusuli kaثraة اljuزئiyi ورubama اجtimacu أshyaء xadl mima أtى اlأmr bha عlى اlbdل aw الtaratubi وqad yusan wfihi qul ibaxaة tacinu musanifku wuxuu yidhi man taaba kii toobad keenay bacda an tacaada sababa markuu sababtii la yimi tacaada bimacnaa tanaawala ayaa la yidhaahdaa hadda waxa weye la imaansho uga jeeda markuu sababtii la yimi kii toobad keenay faqad ataa waa la yimi bimaa ay biladii kii wajaba waajibay calayhi korkiisa ku waajibay isagu waa la yimi wa in baqi fasaaduhu baqiya bay ahaydoo nadmiga darteed baa loo reebay wa in baqii markaa haba hadho wa in baqiya haba hadho ha baaqi noqdo fasaaduhu fasaadkiisii uu sameeyey haba baaqi noqdee isagu wixii saaraa waa la yimi kaman rajaca waa sidii ka ka noqday can basi bidcatin bidca markaa faafinteed bidcadaasoo yacni yutabacu la raaco yacni markaa calayha bidca markaa lagu raacayo yacni markaa oo ay faafaysaa ayuu ka noqday oo isagu ka toobad keenoo sunni buu noqday kuwuu lumiye bidcada ugu yeedhayna weli bidcadii sidii bay markaa u samaynayaan aw taaba ama waa toobad keenay khaarijan xaaluu yahay mid baxaya makaana alkasbi meeshii boobku ka baxaya dhulkuu boobay buu ka toobad keenoo isagoo dhex fadhiyin bui war waxan maxaa ku dhex dhigay maad ilaahay u noqotid oo ka toobad keentid markaasu waxa weeye toobad keena dariiqa ugu dhow uguna madarada yar ee ugu dhibaatada yar ee markaysagaa meeshii aanu wax ku yeelayn meel uga baxana halka ugu dhowaanshaha badan ahaatay halkaasuu isku beegay aw taaba ama waxa uu toobad keenay bacda rami markuu ganay dabadeed qabla darbi intaanu ku dhicin madficii buu rido intaanu weli cidduu ku dhacayo haleelin buu toobad keenay wa qaala dulburhaani wa qaala wuxuu yihi dulburhaani shiikhi markaa burhaan kitaabka la yidhahdo u saaxiibka waa imaamu alxaramayne ina urtabaka isagu wuxuu dhex galay maca nqiaaci nahyi nahyi maca nqiaaci nahyi nahyigu inuu ka go'o la jirkeeda wuxuu markaa dhex galay yacni markaa waxa weeye xaaraantiibuu ku dhex jiraa liladii salaka kaas uu qaaday darteed bimacnaa dariiqa uu marayo weli markaysa waxaan markaa isagoo nahyigii hadda uu ka go'ay haddana waxa weeye weli saalim ma aha sidaas iyadaagu wuxuu halkana inoo tilmaamayaa ciddii markaa yacni samaysay asbaab la timi ama xumaan samaysay xumaantiisina ay baaqi tahay toobadkeenkay toobad keento bal ka waran mashaayikhda qaarkood waxay yidhaahdeen haddii xumaantii uu sameeyey ay baaqi too weli sidii u socontahay toobaddiisa waxba kama jiraan sidaasay markaa mashaayikhda qaarkood ay yidhaahdeen waxaanay markaa yidhaahdeen ninkii waxa weeye ee daalka ahaa ee lunsanaa dadkana mudilliga ahaa ee wax luminaya imaamun fi dalaala buu ahaa ama dalaaladaasi gaalnimo ha ahaato bidca ha ahaato macaasi ha ahaato yacni baadi buu markaa imaam ku ahaa iyo hogaamiye ku ahaa yacni wixii dadkii wixii u baray sidii bay markaysaga u samaynayaan sidii bay u samaynayan wixiina sidii bay u intishaarayaan oo u faafayaan haddana wuxuu ka qaban karaa ma jiro isagii inuu toobad keenaa buu doonaya ta noocaasa markaysagaa tawba dariiqeedu ma u furan yahay mise uma fura baacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya tawbadi uma fura bay yidhahdeen albaabka tawbaddu waa ka xidhan yahay waxay daliishadeen xadiis markaa laga soo wariyey yacni markaa nimankii reer banu israa'iil qasaskoodii markaa ku saabsanay qisa israa'iiliya ayay daliishadeen oo waxay yidhaahdeen nin markaa dadka lumin jiraa wuxuu doonay inuu toobad keeno markuu doonay inuu toobad keeno ayaa dabeedna markaysa waxaan markaa u yidhi ilaahay waan toobadkeenaya toobadayga aqba markaasaa wuxuu ilaahay ku yidhi bay yidhaahdeen fa kayfa biman adlalta oo bal ciddaad lumisayna ka warran haddaad adigu toobad keento ciddaad lumisay ee aad baadida markaysagaa u horseedee sidai u samaynaysa bal iyaga ka warran qisadaa israa'iiligaa bay markaa mashaayikhda qaarkood cuskadeen dabeed waxay yidhahdeen albaab toobad la yidhahdaa uma furra ilaa waxaa markaa fasaadkaasi haddii uu baaqi yahay wax markaa toobad la yidhahdo u furana ma jiro laakiin qawlkaasi waxa uu yahay qowl baatila ahlucilmi badan baana radiyey shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu ku radinaya kitaabkiisa la yidhahdo altafsiir lkabiir waxa uu odhanayaa markuu soo ibaadiya aladiina ya cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim aayaddaa markuu soo maro ayuu wuxuu odhanayaa wa fiiha raddun calaa dawaa'ifa raddun calaa man yaquulu ina addaaciya ila albidcati laa tuqbalu tawbatuhu wayaxtajuuna bixadiiin israa'iiliyin fiih ويحتجون بحديث إسرائيلي فيه فيه أنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت وهذا وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث وليسوا من العلماء بذلك بمعنى حديث النبي جين علماء كوهين وحين كلا جرنا حديث الصحيحة يكون ضعيف كابين كلا جرنا بمركز سجاوجتشيدا kuwa sunnada iyo xadiidka u nisbo sheegtay laakiin markaa fiqiga iyo umuuraha kale iyo cilmulkalaamka wax ka yaqaana laakiin markaan axaadiista culama ku ahay walaysuu min alculamaa'i bidalika kaabi caliyin alahwaaziyi sida wadaadka la yidhahdo abu caliy alahwaazi wa amhaalihi miman laa yumayizuuna bayna alaxaadiisi asaxiixati waalmawduuca wamaa yuxtaju bihi wamaa laa yuxtaju bihi bal yarwuuna kula maa fi lbaabi muxtajiina bihi وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر وتوبة من فتن الناس عن دينهم يعني شيخ وحو تلماميا يعني وحوي عدة سلاس كتك تيني تهي مشايخ حديثا مركا يعني كلا قرنين مركا صحيحة يكون عن صحيحة هين marka waxaa weeye sidaas aawadeedna masalada inay ka dhaliyeen yacni markaa ciddii yacni baadi dadka u horseeday inta baadidiisi iyo fasaadkiisii baaqi yahay inaan toobadii u furayn marka arrinkaasina inuu baatil yahay buu tilmaamaya waqad taaba qaadat laxzaabi mitlu abi sufyaan mitlu abi sufyaan bni xarbin waalxaaris bni hishaamin wa suhayl bni camrin wa safwaan bni umaya wa amri wa cikrimat bni abi jahlin wagayrihim بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله لهم قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا, إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وعمر بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء في المسلمين أدو هذا البدن بو هالكاسي شيغيا دبدنا وحو تلماما يا قار بدنين التوبة كينان ولقى التوبة أقبلي أدلنا